ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa toddoba-iyo tobanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaca ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan sirdoonka dowladda itoobiya oo lagu dilay ismaamulka amxaarada hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo bogaadiyey guulaha waaweyn ee ay muddooyinkii lasoo dhaafay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale ummadda muslimka ah ugu bishaareeyey inuu dhammaaday wakhtigii ay gaalada xukumi jireen caalamka weerar lagu dilay askari yahuudi ah oo ka dhacay daanta galbeed xilli maamulka yuhuudda uu soo gebagabeeyey howlgalkii uu ka waday magaalada aljiniin madaxweynaha maraykanka jo baiden oo si adag uga hadlay weeraradii toogashooyinka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobollo ka tirsan dalka maraykanka iyo ciidamada shisheeye ee burundi oo xuskii madax bannaanidooda ku qabsaday soomaaliya oo aan ahayn waddankooda qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka saddex sargaal oo ka tirsan ciidamada itoobiya ayaa lagu khaarijiyey gobolka amxaarada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay taasoo sare usii qaadaysa xiisadda ka taagneed gobolka oo maalmahan ka dhex aloolsaneed qowmiyadda amxaarada iyo xukuumadda adis ababa dilka oo ka dhacay mandiqada loo yaqaano gojam ayaa lagu khaarijiyey saddexda sargaal oo kale ah taliyihii sirdoonka ee mandiqada shewa robert taliyihii booliiska ee magaalada dijanwareda iyo taliyihii waaxda dembi baarista ee deegaanka gojam arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhowaan ciidamada dowladda itoobiya ay dilal iyo raaf ka geysteen deegaanadaas ayna beegsadeen dad u badan beereley mucaaradka qowmiyadda amxaarada ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay isirsifeen ka dhan ah qowmiyaddooda waxa ayna ku goodiyeen inay samayn doonaan falal argudasho ah maleeshiyaadka amxaarada ee loo yaqaano fano ayaa lagu eedeynayaa dilalka ka dhanka ah saraakiisha ciidanka itoobiya kuwaasoo toddobaadyadii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan loogu beegsanayay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada dagaalkii sokeeye ee labada kun iyo labaatankii ka qarxay itoobiya ayaa raad xun ku reebay qowmiyadaha kala dhaqanka iyo kala diinta ah ee ku nool waddanka itoobiya waxaana markii lasoo afjaray colaadii qowmiyadda tigreega ee haddana dowladda itoobiya wajahaysa kacdoon kale oo kaga imaanaya dhanka amxaarada kuwaasoo aan ku qanacsanayn xukuumadda abiy axmed waxa ayna u arkaan nin u xaglinaya qowmiyadda oromada oo uu ka dhashay عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa bogaadiyey guulaha waaweyn ee ay muddooyinkii lasoo dhaafay xaqiijisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona dhanka kale ummadda muslimka ah ugu bishaareeyey inuu dhammaaday wakhtigii ay gaalada xukumi jireen caalamka mu'asasada almalaaxim ayaa baahisay kelimad cusub oo uu jeedinayo sheekh ubeba suudani oo ka mid a hogaanka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab kelimadda ayaa soconaysa qadar afar iyo toban daqiiqa iyo bar ah waxa uuna qeybaha hore ee kelimadda sheikhu uga hadlayaa dhibaatooyinkii ugu dambeeyey ee yahuuddu ka geysteen dhulka la haysta ee filistiin haddaba kusoo dhowaada tarjamada kelimadda cusub ee uu jeediyey sheekh ubeb assuudani
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون
الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا فالمسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أستهل كلمتي هذه مهنئا أمتنا الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعلى أمتنا بالعز والنصر والتمكين وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وإما ينبغي الحديث عنه وعدم إغفاله في هذه المناسبة التذكير بما يحدث لإخوان المسلمين في فلسطين هذه الأيام على يد إخوة الخردة والخنازير اليهود الغاصبين من تقتيل وتحريق waxaa mudan in laga hadla lana qarin karin munaasabadan ayna tahay in la isxusuusiyo waxaa ka mid ah waxaa maalmahan ku dhacaya walaalaheenna muslimiinta filistiin ee uga imaanaya gacmaha daanyarada iyo doofaarada yahuudda haddii ay tahay dil gubid burburinta hantida maguurtada ah iyo deegaamiysiga dhacdooyinkaas ayay waajib ku tahay qof weliba oo muslim ah inuu ku fiiriyo si ay mas-uuliyadi ku jirto waxa ku dhacaya walaalaheenna falastiinna ma ahan wax hadda bilowday ee waa siyaasad soo jireen ah oo ay raacayaan yuhuudda iyo kuwa la jira waxa ayna aaminsan yihiin in ficiladaasi ay jebin karaan himmada iyo casiimada wiilasha islaamka ee halkaasi jooga laakiin taasi waa mid aanan dhacaynin shacabkan waxa uu xurriyadda ka cabay caanaha hooyooyinkooda waxa uuna ku barbaaray xurriyadday ka dhaxleen sharafka aabbayaashooda lagamana yaaba yahuud yahay inaad tirtirtaan gobonnimadaas amaa reer falastiinow waxaan idinkaga digayaa inaad isdhiibtaan una kaca inaad kuwaasi dhadhan siisaan noocyada kala duwan ee cadaabka iyo dulliga ogaada in allah subxaanahu wa tacaala uu idiin qadaray waxaad ku sugan tihiin uuna idinku ibtaleeyey imtixaankan weyn si uu qadarkiina kor ugu qaado iimaankiina uu u sugo waxaana dushiinna ahaaday sabar iyo dhabar adeeg dheeri ah iyo inaad sii wadaan jihaadka ka dhanka ah cadowgaas ku salliditaanka la idinku sallidayna keliya waxaa idinka dulqaadi kara jihaadka gumaysiga ay ku haystaan dhulkiinna waxaa idinka daahirin kara oo keliya badinta camaliyaadka istishhaadiga ah waxna kuma khasaaraysaan qofkii idinka mid ah oo la dilo waa shahiid alle xaggiisa ka ahaaday qofkii idinka mid ah ee noolna waxa uu ku noolaanayaa isagoo leh sharaf iyo haybad waxaa jira malaayiin walaalo ah oo aad leedihiin kuwaasoo u dhaqaaqaya unusrayntiinna diyaarna u ah inay soo haleelaan jihaadkiinna kuwaasoo albaabada laga soo xiray in ay idinsoo gaaraanna ay hortaagan yihiin xukaamta dulliga iyo dabadhilifnimada allahna waxaan weydiisanaynaa inuu ka aargoosto soona dedejiyo baaba-ooda quluubta muslimiintana uu geliyo sidii ay u suulin lahaayeen kuwaas iyaga ah si ay ugu soo gudbaan oo nusraynta iyo u gargaaridda islaamka iyo muslimiinta meel weliba oo ay joogaan allah baan ku dhaartaye jihaadka iyo ficilada aad samaynaysaan waxa ay xujo ku tahay xukaamta qawanada ah ee u degdegaya xidhiirhka yuhuudda waxa ay sidoo kale xujo ku tahay qof weliba oo ku qanca kuna raali noqda xaalkaasi qaraar wuxuuna sidoo kale xujo ku yahay qof weliba oo haysta hubka iyo sawaariiqda ee ka mid ah fasaa-isha kaasoo aanan adeegsanaynin ilaa markii fasiiladiisa ay wax soo gaaraan maahane waxaan fasaa-ishaasi kala duwan ee falastiin aan leeyahay ilaa goormee ayaad raacaysaan awaamiirta hogaamiyeyaal masaalixdooda ka hormarinaya masaalixda shacabka iyo ummaddiinna amaa la gaaray wakhtigii aad u gargaari lahaydeen walaalihiinna soo lama gaarin wakhtigii aad garan lahaydeen xaqiiqada hogaamiyaashaas oo aad ka hoos bixi lahaydeen waxa ay idin farayaan islamarkaana aad raaci lahaydeen waxa uu diinkiinna idin amray iyo waxa waajib ah ee idinka saaran diinkiinna walaalihiinna dhulkiinna iyo cirdigiinnaba ogaada in sunanta allaah aysan ka hor imaanin ilaa ciddii ka hor timaada mooye haddii aad jeesataanna uu alla idinka beddel qaadanayo oo aysan imaanaynin kuwo idinka idinla mid ah allaah uga cabsada naftiinna allaah uga cabsada diinkiinna allaahna uga cabsada walaalihiinna dhegaystana hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ee ah فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولا يفوتني في هذه المناسبة كذلك أن أبارك لإخواني المجاهدين في الصومال الانتصارات الأسطورية التي يحققونها في ميادين الجهاد ويكبدون قوات الصليب من الإثيوبيين والكينيين والأوغنديين وأعوانهم من المرتدين أعظم الخسائر في الأرواح والعتاد waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu hambaliyeeyo walaalaheenna mujaahidiinta soomaaliya guulaha waaweyn ee ay ka gaareen fagaarayaasha jihaadka iyagoo ciidamada kirishtanka ee itoobiyaanka kenyaanka yugandheeska iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah gaarsiiyey khasaarihii ugu badnaa ee nafeed iyo mid hantiyeed waxa ay afcaashooda ku cusboonaysiiyeen siiradii saxaabada iyo salafkii suubanaa iyo taariikhda walaalihii dhidibada u aasay jihaadkan barakaysan kuwaasoo sabray ilaa uu jihaadka lugihiisa ku istaagay cadowgana uu ku noqday laf dhun gashay allaah kheyr ha ku abaalmariyo wejiyadoodana ha iftiimiyo waxaana mujaahidiinta leeyahay ku socda dhabbaha jihaadka oo argagax geliya cadowgiinna kuwadna gooya qaraxyada kamiinada weerarada iyo toogta burburiya gaadiidkooda ama khaniimaysta saldhigyadoodana weeraro ku baabi'iya habeenkooda maalin u beddela maalinkoodana ka dhiga mid xambaarsan hoog iyo halaag ogaadana inaad maanta ummadda islaamka u diiwaangelinaysaan sharaf ay iska dhaxli doonaan jiilalka soo socda niyadda allaah u khaalis yeela oo hagaajiya qasadkeeda kuna dadaala samciga iyo daacada waxaan sidoo kale mujaahidiinta leeyahay in ay allaah u cusboonaysiiyaan ballantii ay kula galeen in ay sii wadayaan jihaadkan barakaysan ilaa nasriga uu ka yimaado lana xoreeyo taako weliba oo ka mida dhulalka muslimiinta si gaar ah bariga afrika guushiinana ku hirgeliya taagidda sharciga allaah iyo faafinta cadliga dadka dhexdooda ahaadana sida allaah uu yidhi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فاجتمعوا بما يأمركم به ربكم وكونوا يدا واحدة على عدوكم تنعمون برضا ربكم ku kulma alle waxa uu idin faray cadowgiinana ku ahaada hal gacan oo mid ah markaasi oo aad helaysaan raalli ahaanshaha allaah iyo raacitaanka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam kolkaas oo uu allaah idin kulmin doono wanaag adduun iyo mid aakhiro balse insaanka waxa uu la yaabo waxaa ugu yaabka badan in dowlado ay dad badan ku siran yihiin oo ay u arkaan kuwa kudayasho mudan si gaar ah turkiga iyo khadar subxaan allah intii ay dowladahaasi hubkooda iyo gantaallada diyaaradahooda ay ku jahayn lahaayeen yuhuudda qaasibiinta ah ee xoogga ku haysta goobtii loo dheelmiyey nebigeenna sala allahu calayhi wasalam waxa ay la samaysanayaan cilaaqaad istaraatiijiyadeed oo adag shalay diyaaradaha saliibiyiinta ee maraykanka waxa ay ahaayeen kuwa ka soo duula saldhigga alcadiida ee qatar iyo saldhigga anjarliif ee turkiga si ay u duqeeyaan walaalaheenna mujaahidiinta ciraaq afghanistaan iyo dhulka shaam balse waxa uu mashadkaasi oo kale maanta ku soo laabanayaa soomaaliya iyagoo xoolahooda iyo diyaaradahooda ula yimid si ay ula dagaalamaan kuwa u istaagay inay dhulkooda iyo cirdigooda ay ka difaacdaan saliibiyiinta gumaysiga ah waxa ay kuwaasi u yimaadeen si ay ula dagaalamaan kuwa doonaya inay xukunka allaah ka hirgeliyaan dhulkooda waxay u yimaadeen si ay ula dagaalamaan kuwa doonaya inay dhisaan mujtamac hanuunsan oo ku dhisan akhlaaqda wanaagsan ee diinkeenna waxaay u yimaadeen si ay muslimiinta ula dagaalamaan iyagoo isticmaalaya magaca la dagaalanka argagixisada war kuwaasow sidee ayaad wax u xukumaysaan جاءوا يقاتلون المسلمين باسم مكافحة الإرهاب فيا هؤلاء ما لكم كيف تحكمون كما لا أنسى في هذه المناسبة أن أبارك لإخواني المجاهدين في المغرب الإسلامي عامة وفي مالي خاصة انتصاراتهم المباركة على أعداء الله الفرنسيين وأعوانهم من المرتدين anigoo hilmaamin waxaan munaasabaddan ku bogaadinayaa guulaha ay mujaahidiinta maqribul islaam si gaar ah mujaahidiinta maali ay ka soo hooyeen cadowga allaah ee faransiiska iyo murtadiinta isugu jira mujaahidiinta ku sugan maqribul islaam ku adkaada cadowga allaah ee isugu jira kaafiriinta iyo murtadiinta iyo kuwa ka baxay daacada yaysanna idinka helin waddo ay idinkaga baxsadaan ugana dabagala meel weliba ilaa aad ka saartaan iyagoo dullaysan dhammaan acmaasha aad samaynaysaan allaah agtiisa ka ajar xisaabsada allaahna ha idintuso waxa uu raalli idinkaga yahay kuna bishaaraysta nasri jihaadkana ka dhiga mid ku xidhan hadalka allaah ee ah قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ونبشركم يا إخواننا في فلسطين خاصة والمسلمين المستضعفين في كل مكان عامة بظهور بشارات النصر لهذا الدين وأهله walaalaheena muslimiinta ee reer filistiin iyo guud ahaan muslimiinta mustadcafiinta ah waxaan ugu bishaaraynaynaa inay soo muuqdeen calaamado muujinaya inuu soo dhowaaday guusha diinkan iyo ehelkiisa iyo hasiimada iyo dulliga cadowga allaah dhacdooyinka maanta ka dhacaya caalamka waa kuwo muujinaya dhammaadka nidaamka caalamiga ah ee calmaaniga daalimka ah iyo kala furfurnaanta waxa loogu yeero quwadaha adduunka si gaar ah calaamadaha muujinaya baaba'a maraykanka waa hadalkii uu afkiisa ka sheegay madaxweynahooda baydhan ee ahaa inay yihiin ummad qowmuluud ah addoommadii allow ummaddaani qowmuluudka ah waa kuwa ay ciidamadeeda gumaysanayaan jasiiradda carabta waana ummadda xukumaysa dhaqdhaqaaqa xukuumadaheenna boobaysa hantida dhulalkeenna waa ummad qowmuluud ah ummaddaasi oo madaxweynahooda si cad ugu faanayo inay shaqaalaysiinayaan shaqaale qowmuluud ah waa iyada maanta midda dejisay nidaamka caalamiga ah ee kala saaraya diinka iyo dowladnimada iyo in shacabka uu isku xukumo isagoo dhaqangelinaya qawaaniinta lidiga ku ah manhajka allaah casa wajalla addoommadii allow tani waa xaqiiqada qaraar waxyaabaha la yaabka leh ayaana waxaa ka mid ah in qofkii ka hortaga ummaddaasi lala dagaalamayo laguna tilmaamayo sifooyinka kuwa ugu xun ummaddii islaamkow waxaan idinkugu bishaaraynayaa in hadalkaasi ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka uu yahay bishaaro noo sheegaysa inuu soo dhowaaday halaagooda allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فابشروا أيها المسلمون وأملوا وأعدوا لما هو آت بإذن الله bishaaraysta muslimiin yahow sugana waxa soo socda insha allah kana mid noqda kuwa uu allaah waafajiyey u gargaaridda islaamka maalmahan uuna sugay ilaa indhihiisa uu ku arko midhaha jihaadkiisa ee u gargaaridda diinkan ثمرة جهاده وثباته ونصرته لهذا الدين اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم في الصومال وفي مغرب الإسلام وفي الشام وفي جزيرة العرب يا رب العالمين اللهم كن لإخواني المسلمين في فلسطين عونا ونصيرا وأيدهم بجند السماء وأيدهم بجند السماء والأرض يا قوي يا عزيز اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اهزم أعداءنا من الكافرين والمرتدين والرافضة والخوارج وزلزلهم وانصرنا عليهم يا قوي يا متين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
أدعوك يا أمتي فاستنهضي همما فالمسجد الأقصى ما زال يدعونا ندي على الفتية الأحرار في زمن أضحى به الحق بالخذلان مدفونا فبالجهاد بنى الإسلام قوته وهل لغير القوي الناس يصغون
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya weerar lagu dilay askari yahuudi ah ayaa ka dhacay daanta galbeed iyadoona maamulka yahuudda uu soo gabagabeeyey howlgalkii uu ka waday magaalada aljiniin idaacadda maamulka yahuud ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada gumaysiga ay gebi ahaanba isaga baxeen howlgalkii aljiniin ee ka dhacayay daanta galbeed halkaasoo labadii maalmood ee lasoo dhaafay duulaan ballaaran ku hayeen ciidamada ixtilaalka af ayaan u hadlay ciidamada maamulka yahuud ayaa shaaca ka qaaday in si rasmi ah u soo gabagabeeyeen howlgalkii labada maalmood qaatay oo ay ka wadeen magaalada aljiniin dhammaan ciidamada ammaanka ee ku sugnaa magaalada aljiniin way isaga baxeen kadib markii ay burburiyeen kumanaan qalabka dagaalka ah oo ay ku jiraan miinooyin hub iyo kaydad rasaas ah ayuu hadalkiisa sii raaciyey kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa iska caabin adag kala hortagay ciidamada yahuudda iyagoona gubay tiro gaadiid ah saacadii lasoo dhaafay waxay muqaawamadu weerar kamiin ah la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidanka yahuudda iyagoona dilay hal askari mid kalena dhaawacay muuqaalo la baahiyey ayaa muujinaya gaadiidka gaashaamane ciidamada yahuudda oo isaga baxaya magaalada aljiniin waxaana weerarka kamiinka ah uu ku bilowday qarax xoogan oo lala beegsanayo kolonyada mid ka mid ah gaadiidka gaashaaman ayuuna haleelay qaraxa guutooyinka alqasaam oo ah garabka milatari ee ururka xamaas ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay iska hor imaad xooggan gudaha aljiniin kula galeen ciidamada yuhuudda ayna gaarsiiyeen khasaare nafeed iyo tidho gaadiid ah sidoo kale waxay sheegeen inay la beegsadeen qaraxyo xooggan markii ay ku fashilmeen weerarkii ay yuhuudda ku qaadeen magaalada ayay bilaabeen inay duqaymo bahalnimo ah ka geystaan xaafadaha aljiniin kuwaasoo lasoo warinayo inay geysteen waxyeelo kala duwan wariyaal ku sugan magaalada aljiniin ayaa sheegay in tirada falastiiniyiin ah ay ku dhaawacmeen duqaymo ay diyaaradaha gumaysiga ka fuliyeen xaafada ka tirsan magaalada mid ka mid a duqaymaha yahuudda ayaana beegsatay qubuuro ku yaala bariga aljiniin wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa shaacisay inuu kordhay khasaaraha ka dhashay weerarada iyo yahuudda kusoo qaadeen magaalada waxaana tira dadka shuhadada ay gaartay laba iyo toban ruux kadib markii meydka wiil dhalinyaro ah laga helay wadda ku taala xaafadda xayfa ah ee magaalada aljiniin sidoo kale waxaa weeraradan ku dhaawacmay boqol toban iyo toddoba ruux oo falastiiniyiin ah kuwaasoo labiyo toban ka mid ah xaaladoodu liidato waxaana intaa dheer oo muddada uu howlgalkan socday ciidamada gumaysiga ay qafasheen boqol iyo labaatan ruux oo ka mid ahaa dadkii muslimiinta ah ee ku dhaqan magaalada weerarkan ayaa ahaa kii ugu xumaa oo yahuudda kusoo qaadaan magaalada aljiniin oo dhacda daanta galbeed waxaana marka laga yimaado magaalada kooxaha muqaawamada weerar argudasho ah ka fuliyeen magaalada tal aviv ee caasimada ka dhigteen yahuudda halkaasoo lagu dhaawacay ku dhowaad toban ka mid ah dadka yahuudda ah geesta kale joe biden madaxweynaha mareykanka ayaa si deg deg ah uga hadlay weeraradii toogashooyinka ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay gobolla ka tirsan mareykanka kuwaasoo lagu dilay dad ameerikaan ah kuwo kalena lagu dhaawacay biden oo kelimad ka jeedinaya munaasabadda waxa loogu yaro maalinta qaranka ayuu amar kale ku bixiyey in si deg deg ah loo xakameeyo hubka isagoona cambaareeyay mawjadaha toogashooyinka ah ee ka dhacaya mareykanka gaar ahaan kuwii dhacay habeenka loogu dabaaldegayay munaasabadda uu isaga kasoo qayb galay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ummaddeena waxay mar kale deris la noqdeen mawjado naxdin leh iyo toogashooyin macno darro ah oo ka dhacaya guud ahaan mareykanka ayuu biden ku yiri war qoraal ah uu ku daabacay baraha internetka iyadoo ay ummadeena u dabaaldegayso maalinta xurriyadda ayna ka duceysanayaan inay bulshada ka xurudo falalka qallafsan ee sababay haysashada hubka ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweynaha mareykanka waxaa xusid mudan in shan ruux lagu dilay afar kalena lagu dhaawacay weerar toogasho ah oo maalin ka hor ka dhacay dalka mareykanka weerar kale oo dhacay habeenkii loo dabaaldegayay waxa loogu yaro maalinta qaranka ayaa waxaa isna lagu dilay saddex ruux oo ameerikaan ah iyadoona lagu dhaawacayay sideed kale maalintii shalay oo keliya warbaahintu waxay sheegaysaa in dhowr weerar ay ka dhaceen gudaha dalka mareykanka kuwaasoo lagu beegsaday dad ameerikaan ah weerarada toogashooyinka ah ayaana u muuqda kuwa kusii xoogeysanaya gudaha dalka mareykanka toogashada ka dhacaysa waddanka mareykanka ayaa laga cabsi qabaa inay isku bedelaan kooxo ama sidoo kale jabhado xoogan kuwaasoo marka ay doonaan isbeegsan karaya ugu dambeyn ciidamada shisheeye ee burundi ayaa xuskii madax banaanadooda waxay ku qabsadeen soomaaliya oo aan ahayn waddankooda xuska sanad guurada koob iyo lixdanaad oo ah markii burundi ay ka xorooday biljamka ayaana lagu qabtay caasimada soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale magaalada jowhar xuskan ayaa waxaa kasoo qaybgalay gudoomiyaha u-n-k u qaabilsan mashruuca gumaysiga ee artemis mohamed al amini suwef xoghaye xigeenka u-n-k u qaabilsan soomaaliya anita jabho madaxa waxaa loogu yeero xafiiska taageerada soomaaliya united nation support office asia kaysir danjiraha talyaaniga ee soomaaliya albetro fiji iyo xubno kale gudoomiyaha mashruuca gumaysiga ee artemis maxamed suwef ayaa wuxuu ku ammaanay dalka burundi sida ay uga qayb qaateen wuxuu ugu yeeray xasiloonida wadamo kamid a afrika gaar ahaan soomaaliya iyo afrikada dhexe wuxuu kaloo intaas ku daray inaanay burundi weligeeda ka cagajiidi doonin howlgallada xasiloonida looga dhalinayo wadamo ay ka mid yihiin soomaaliya iyo sidoo kale afrikada dhexe ciidamada burundi ayaa soomaaliya ku sugan tan iyo sanadii labada kun iyo toddobadii halkaas oo ay ka wadeen gumaad baahsanna way u geysanayaan bulshada soomaaliyeed ee aan ku diinta iyo dhaqanka ahayn ciidamada burundi waxay gacanta ku hayaan aagga ay u bixiyeen sectar fayf oo ah qayb ka mid ah shabeellada dhexe
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله